الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ما يقال عند المنام waxaan ka soo baxnay fasalkii ku tacalluqay adkaaru الصabaaxi walmasaa labada gelin adkaarta lala imaanayo aladkaar markii si guud looga hadlayo laba qaybood ay u qaybsantaa adkaar mutlaqa iyo adkaar muqayada adkaar mutlaq ah oo qofku waqti walba ula imaanayo iyo adkaar muqayada ah oo waqti mucayana sharcigu uu sheegay in lala imaanayo aladkaaru lmutlaqa waqti kuma xirna sida adkaartii hore aan usoo marnay fii fadli tasbiix aan kusoo marnay qofka inuu yidhahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllah adkaarta noocaas oo kalea qofka inuu yidhaahdo si mutlaqay ugu furan taha waqti walba iyo meel walbuu joogo habeen iyo maalin gelin hore iyo gelin dambe saacad walbuu ku sugan yahay waa adkaar mutlaqa wey caaisha radi allahu canha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yadkuru llaha fii kulli axyaanih nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu xusi jiray waqtiyadiis oo dhan waqti walba ilaahay buu xusi jiray waqti walba wuxuu ahaa mashquulun bidikri illaah mid dikriga ilaahay ku mashquulsan subxaanahu wa tacaala marka adkaarta mutlaqada ayadu waqti ma leh qeybta labaad ee adkaarta waa aladkaar almuqayada aladkaar almuqayada waa adkaar waqti ku qaydan sida adkaaru sabaax iyo adkaaru lmasaa iyo adkaaru nowm oo hadda fasalka sheikhu uu caqday maa yuqaalu cinda alnowm ama cinda almanaam waxyaabaha la leeyahay iyo adkaarta lala imaanayo hurdada agteeda qofka markuu rabo inuu seexdo waxaa jira adkaar mashruuca oo loo baahan yahay inuu la yimaado intuusan seexan ka hor qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam idaa araada an yanaama xadiidu xudayfa wey sheikhu muusan sheegin laakiin waa xadiidu xudayfa xudayfa radia allahu canhu waxaa laga wariyey wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa araada an yanaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa haddii uu doono inuu seexdo qaala nebigu wuxuu dhihi jiray bismika allaahumma amuutu wa axyaa وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نبي عليه الصلاة والسلام wuxuu ahaa markii uu raba inuu seexdo wuxuu dhihi jiray bismika allahuma amuutu وaأxyaa bismika magacaaga ayaan allahuma allahayu amuutu ku dhimanayaa wa أxyaa oo aan ku noolaanaya haddaan dhimanayana adaa allow i dilaya haddii aan noolaanayana ilaahayuu adigaa i noolaynaya adigaa waxaa tahay almuxyi waalmumiit midka wax nooleeya wax dila waa adiga markuu seexanaya sidaasuu kusoo seexan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam waida istayqada min manaamihi hurdadiisa hadduu ka soo kaco qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaah mahadoo dhan allay u sugnaatay alladii allahaasoo axyaanaa na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markii uu na dilay kadib wa ilayhi alla xaggii ayaa annushuuru isa soo saarku ahaaday ilaahay xaggii ayaa dadka loo soo saarayaa oo loo kulminayaa xadiidkan bukhaariiyo muslim labadu way soo saareen waa muttafaqun calayhi xadiidkani waxaa ku jira markii la seexanayo dikrigii lala imaanayo iyo markii lasoo kacayo dikriga lala imaanayo waana laba dikriyo aad iyo aad u gaagaaban waay waa laba dikriyo aad iyo aad u gaagaaban bismika allaahuma amuutu wa axyaa markaad seexanaysaad leedahay markaad soo kacaysana waxaad leedahay alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur waa wuxuu qof walba xifdin karo markii hurdada uu ka soo kacayo wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa waxaa laga yaabaa qofka inuu is yidhaahdo goormuu alla na dilay soo annaga nool ma aha ileen dhimashada dadku waxay u yaqaanaan mufaaraqatu ruuxi liljasad ruuxda inay jidhka faaruuqdo qofka uu dhinto mowdkii mowdkii yacni mowdkii xaqiiqiga ahaa ee rasmiga ahaa laakiin geerida iyo waxaan dhihi laha hurdada ama s- een, jiifka qofka uu seexanayo o hurdayo waa nooc geerida ka mid ah waa nooc geerida ka mid ah annowm waa akhu lmowt hurdada waa geerida walaalkeeda weyn allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu اlأkhraa ilى ajali musama ilaahay subxaanaه wa tacaala waa midka oofsanaya nufuusta allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha markay dhimanayaan nufuusta ilaahay baa oofsanaya nufuustii alla uu oofsaday ilaahay laba u kala qaybiyey mid ilaahay geeri ku xukumay oo alla uu ceshanayo oo aan dib u soo noqonaynin iyo miduu alla soo daynayo wayursilu lukhraa marka qofka markuu hurdo ruuxdiisa ilaahaa qaadanaya subxaanahu wa tacaala dadka marka ruuxdooda alla uu qaadayo qaarna hadduu ilaahay ugu talagalay inay sidaas ku dhintaan ruuxdii lagu soo celi maayo soomaadan arkina qof inta seexda subaxdii asigoo meyda la arko ruuxdii ilaahay baa qaata lama soo celin fa yumsiku alatii qadaa calayha almowt way alla wuxuu ceshanayaa midda geerida uu qoray oo u qadaray middii kalena ilaahay waa soo daynayaa oo waa la soo celinayaa idan hurdadu waa nooc mowdka ka mid ah sidaa darteeda qofka hadduu seexdo wuxuu ka dhigan yahay sida qof dhintay oo kale wuxuu markaa leeyahay markuu soo tooso alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa maxaa yeelay allah ku nooleeyey ruuxdii alla uu kaa qaaday dib buu kugu soo celiyey markaad soo kacaysay qaaditaanka ruuxda la qaadayo fi nowm ama hurdada dhexdeeda iyo qofka markuu geeriyoonayo ru- eh, qaaditaanka ruuxda laga qaadayo dabcan farqiga u dhexeeya oo qofka markuu hadda hurdaayo waa dhaqdhaqaaqayaa oo waa neefsanayaa oo wadnihiisii waa garaacmaya waa qof naftu yacni waa qof nool weli idan waa geeri nooc kala ah hurdadu midii dhabta aheed oo rasmiga aheyd ma ah amaa midda rasmiga ah, qofka haddii ruuxda laga qaado dhaqdhaqaaq iyo xarakee midna yeelan maayo laakiin hurdadu waa noocun geerida ka mid ah waa akhulmowt sidaa darteedu qofku wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam idaa aawaa ilaa firaashih xadiidu caaisha radia allahu canha caaisha waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alay wasalam idaa aawaa ilaa firaashih nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam hadduu firaashkiisa u dunmo yacni gogashiisa hadduu tago kulla leylatin habeen walba nebigu markuu gogasha tago oo uu rabo inuu seexdo jamaca kafayhi labadiisa calaacalood ayuu jamcinayay waa jamcinaya labada calaacalood maxaa loola jeedaa waa isku dhajinaya macnaha labada calaacalood uu isku keenaya uma nafatha fiihimaa kadibna labada calaacalood ayuu nebigu ku tufayay calayhi salaatu wasalaam faqara'a wuxuu akhriyey fiihimaa labada calaacalood dhexdooda nebigu wuxuu ku akhriyey qul huwa allaahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas saddexdaas suuradood uma yamsaxu bihimaa kadibna nebiga labadiisa calaacalood wuxuu ku masaxayey ma stataaca wixii uu awoodo oo min jasadihi jidhkiisa ka mida intuu gaari karo ayuu ku masaxayey yabda'u bihimaa wuxuu ku bilaabayay calaa ra'sihi madaxiisa wa wajhihi iyo wejigiisa wamaa aqbala iyo wixii soo qaabila oo min jasadihi jidhkiisa ah macnaha qeybta hore ee jidhka yafcalu daalika sidaa nebigu wuxuu samaynayay halaaa maraatin saddex jeer bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidka waa muttafaqun calayh min adkaari nowm ayay ka mid tahay qofka markuu gogoshiisa tago oo wax u dhiman aysan jirin ee uu rabo inuu seexdo waxaa mashruuc ah oo adkaaru nowm ka mid ah inuu labadiisa calaacalood isku geeyo saddexdaas suuradoodna u akhriyo markuu saddexdaas suuradood akhriyo wuxuu ku tufayaa calaacalihi wuxuuna markaa calaacalaha marinayaa jismigiisa asigoo ka bilaabaya madaxa madaxuu ka soo bilaabaya wejiguu ku xijinayaa kadib qeybta hore oo qofka soo qaabilaysa jismigiisa ayuu marinayaa calaa calayhi kadibna in alle intuu jismigiisa ka gaari karo meel walboo gacmihiisu gaari karaan ayuu marinayaa oo jismigiisa ka mid ah meeqo jeer uu sidaa samaynayaa alaaa maraat saddex jeer yacni wuu qul walluu akhrinayaa berbilfalaq suuratu berbilnaas saddexda markuu akhriyo calaa calaha ku tufo jismiguu marinayaa haddana waa akhrinayaa saddexdii suuradood mar labaaduu jismigiisa marinayaa mar saddexaad buu akhrinayaa haddana jismigiisuu marinayaa kadibna waa seexanaya qofkaasi waa qof ilaa shan waaye hadduu sidaa ku dhintana khayr badanaa loo rajaynaya oo habeenka uu soo toosi waayo oo ilaahay uu obsado subxaana wa tacaala ruuxdiisa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت waxaa u yimid buu yidhi annahu ataahu waxaa u yimid aatin mid yimaada oo yaxdu min asadaqa xaggii sadaqada wax ka da- ka qaadanaya abu hurayra xadiidku waa dheeraa waxaa nebigu raaciyey calayhi salaatu wasalaam oo mas-uul looga dhigay raashin sadaqa ahoo la keenay inuu ilaaliyo oo waardiye ka hayo abu hurayra marka nin baa u yimid raashinkii buu qaatay qaybo ka mid ah raashinkii sadaqada ahaa wa kaana qad jacalahu nabiyu sala allahu alayh wasalam calayha nabiga calayhi salaatu wasalaam abu hurayra wuxuu ka yeelay calayha ay cala sadaqa leylatan bacda leyla ninkii raashinkiibu wuxuu qaadanayaa leylatan bacda leyla yacni habeen bacda leyla habeen kadib yacni habeen buu yimid waxbuu qaatay habeen labaad buu yimid waxbuu qaatay falamaa kaana fi leylati ahaaliثa markay ahayd habeenkii saddexaad xadiidka sheikh waa soo ikhtisaariyey habeenkii koowaad markuu damca inuu raashin ka qaato ninkaani waxaa qabtay abu hurayra waa uu qabtay markaasuu yidhi saaxiibu ciyaal baan ah carruurtii reerkii iga baahan mar dambe soo noqon maayo caawa keliya idaa waa iska sii daayay habeenkii labaad wuu soo noqday haddana waa qabtay haddana mar labaad wuxuu sheegtay inuu saaxiibu ciyaal yahay miskiin yahay xaaje iyo dani ay hayso habeenkii labaadna abu hurayra waa sii daayey habeenkii saddexaad waa midda hadda sheikhu halkan uu ku sheegay marka falamaa kaana fi leylati ahaaliثa markii ay ahayd buu yidhi habeenkii saddexaad qaala wuxuu yidhi abu hurayra laarfacannaka ilaa rasuuli اllaah sala allahu calayhi wasalam waxaan kuu kor yeelayaa rasuulka xaggii buu yidhi calayhi salaatu wasalaam macnaa arrintaad waa badatay soo noqnoqodkaaga waa batay nebigan arrintaada gaarsiinaya calayhi salaatu wasalaam qaala ninkii wuxuu yidhi dacnii iga leexo idaa ucallimka aan ku baro kelimaatin kelimaad ayaan ku barayaa yanfacuka allaahu bihinna ilaahay uu kugu anfacaya ninkii baa dhahaya abuu hurare abuu hurayrow idaa waxaan ku barayaa kelimaad haddaad la timaaddo ilaahay kugu anfacayo wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada axrasa shayin cala alkhayr shaykan ugu dadaal badan khayrka saxaabada khayrka aaday ugu dadaali jireen mar haddii la yidhi marka kelimaadku anfacayaan ku barayaa waa sii daayey markaasuu yidhi iisha kelimaadka anfacaya faqaala wuxuu yidhi ninkii idaa aawayta ilaa firaashik haddaad gogashaada xaggeeda u hoyatood gogashaada aaddo faqra aayat alkursiy aayat alkursi akhri allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum xataa xataa takhtimahaa ilaa aada khatintood dhammaystirto aayatulkursi oo dhammaystiran akhri fa innahu lan yazaala calayka dushaada ka zuuli maayo buu yidhi min allaahi alle xaggii xaafidun mid ku ilaaliya oo alle xaggii ka ahaaday ka zuuli maayo dushaada macnaha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu xil saarayaa cid ku xifdisoo ku ilaalisa walaa yaqrabuka shayطaanu shaydaan kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa aada waa barisato waagu kuu baryo faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sadaqaka run ayuu kuu sheegay wa huwa kaduubun xaaluu yahay beenaale daaka kaasi shayطaanun shayطaan waaye buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saareen waxaa aayatulkursi u sheegaya abuu hurayre waa shaydaan ninkaa soo noqnoqonaya ee habeen walba sadaqada qayb ka mid a xadayana shaydaan waayo laakiin waa shaydaan ku yimid calaa suurati insaan qof insaan ah oo bashara suuraddiisa ayuu ku yimid shayaadiintuna waxay awood u leeyihiin isbadbedel oo isbadbedelaan suurad ahaan oo mar wuxuu kugu imaanayaa calaa suurati insaan mar wuxuu kugu imaanayaa calaa suurati xayawaan marna arki maysid marka shaydaan baa u yimid abu hurayra laba habeenuu ka qaatay raashinkii mar walbana wuxuu lahaa saaxiibu ciyaal baan ahay oo miskiin baan ahay habeenkii saddexaad markuu yidhi ku sii day maayo ayuu yidhi waxbaan ku barayaa waxaan ku barayaa dikri haddaad la timaaddo aniga aanan kuu imaan karin ilaahay subxaana wa tacaalaana uu dushaada yeelaya mid ku xifdiya oo ku ilaaliya shaydaanna kuuma soo dhowaan karo ilaa waagu uu kaaga baryo dikriguu baro waa maxay waa aayat lkursi aayat lkursi akhrisa buu yidhi habeenkii markaad seexanayso allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum aayaddaas akhriso haddaad aayaddaas akhrisato shaydaan waa ka badbaadaysaa ilaa waagu kuu baryo abu hurayra radia allaahu canhu hadalkii ma qaadan iyuu u bandhigay hadalkii uu ninka ka maqlay rasuulku u bandhigay sala allahu calay wasalam qisadii buu nebiga u sheegay wuxuu yidhi nin saasaan la kulmay habeenkii u dambeeyena wuxuu yidhi aayatulkursi akhriso nebigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wassalaam sadaqaka wa huwa kaduub run buu kuu sheegay buu yidhi inaad aayatulkursi akhrisato haddii la akhristana shaydaanka ilaahay kaa xifdinayo waa runtiis laakiin kaduub waaye asiga been been badana waaye isagu waa shaydaanoo waa been badane laakiin markaan run buu kuu sheegay markaan waa runtiis ninkaa kuu imaanayana shaydaan buu ahaa daaka shaydaanun waa shaydaan xadiidka markaa dadka qaara waxay yidhaahdaan markay xadiidkan ka hadlayaan waxaa xadiidka laga qaadanayaa in qof walba iyo cid walba xaqa laga qaadanayo oo laga dalbayo oo laga raadinayo arrintaasi laakiin sax ma aha culummadu way ka digaan aahaar fara badanaana ku soo aroortay dadka ahlulbidaca ah inaad tidhahda cilmiyaan u raadinayaa laakiin waxaa xadiidka laga qaadanayaa waa qabuululxaq xaqa in la aqbalo waxaana kala duwan akhdulxaqi min ahli اlbidac iyo qabuululxaqi min ahli اlbidac way kala duwantaha xaqa cid walbood ka maqasho waa inaad ka aqbasho ama saaxiibu bidca ha noqdo ama saaxiibu sunna ha noqdo ama mid mujrima ha ahaado ama mid saalixa ha noqdo kelimatu xaqin haddii aada maqasho waa inaad aqbasho laakiin macnaheedu maaha inaad tidhaahdo waa raadsanayaah waa u tegayaa waxbaan ka doonanayaa taa xadiidka laga qaadan maayo midda labaad in la yidhaahdo abu hurayra shaydaanuu ka qaatay aayatulkursi sax miya shaydaan miyuu ka qaatay mase nebi maxamed uu ka qaatay sala allahu calayh wasalam nebi maxamed uu ka qaatay hadalkii shaydaanka kuma kalsoonaan abu hurayra markuu ka maqlay ma qaadan yuu u bandhigay nebigu u bandhigay calayhi salaatu wasalaam rasuulku weydiiyey wuxuu yidhi ka warran arrintaas markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa runtii abu hurayra marka wuxuu wax ku qaatay waa hadalkii nebigii ahaa sadaqak run buu kuu sheegay taasuu wax ku qaatay laakiin iskama qaadan warka uu u sheegay ninkaasi shaydaanka ah ee u yimid muusan iska qaadan calaa kulli xaal aayatulkursi waxay ka mid tahay min adkaari nowm adkaarta lala yimaado markii la seexanayo intaadan seexanin ka hor aayaddan akhriso allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum waxaa kaloo aayaddan ay mashruuc tahay in la akhriyo bacda salaa markii adkaarta aada la timaaddo kadib inaad la timaaddo allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum aayatulkursi aada akhriso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii la yimaada dikrigan bacda asalaa qofka aayaddan akhriya asiga iyo inuu jannada galo uma dhaxaysa buu yidhi ama jannada inuu galo u diidi maayo ila almowt ilaa geeri mooyaane jannada inuu galo qofka waxaa ka xiga inuu dhinto inuu dhinto keliya ayaa ka xigta qofkii aayatulkursi la yimaada bacda salawaat salaadaha kadib oo markuu adkaarta la yimaado adkaarta kale markuu la yimaado kadib can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam qaala wa can abi mascuud alansaari xadiidka waa xadiidu abi mascuud alansaari radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalيh wasalam qaala wuxuu yidhi man qara'a alآaayatayni min aakhiri suurati اlbaqara kafataa man qara'a qofkii akhriya alآaayatayni labada aayadood min aakhiri suurati اlbaqara oo suuratu اlbaqara aakhirkeeda waa labada aayadoo u dambaysa waa aamana arasuulu iyo aayadda ka dambaysa laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha labada aayadood wey qofkii akhriya fii leylatin habeen gudihii qofkii akhriya kafataahu waa ku filan yihiin qofkii habeen akhriya labada aayadood way ku filan yihiin kafataahu maxaa loola jeedaa waxay culammadu ku macneeyeen kafataahu min kulli sharin wa baliya shar walba iyo balaayo walba ayay ka kaafinayaan qofkii labada aayadood akhriya habeenkii markuu seexanayo waa min adkaari nowm aamana arasuulu iyo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa labadaas aayadood inuu akhriyo xadiidkanna waxaa soo saaray albukhaari wa muslim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin